نورنا نورنا لم يرب في ليالي الكرب نورنا لم يرب في ليالي الكرب فاضياه مشرق في دروب الموكب فاضياه مشرق في دروب الموكب إنه قرآننا وأحاديث النبي بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad weliba maalintiisa jimcaha xilligan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa maalinnimo jimco ah saddex iyo tobanka jumaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobbada aad toddobaadkan barnaamijkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maxay tahay xuquuqda ay ubadka ku leeyihiin waalidiintooda kuwaasi oo ay labada waalid ku waajib yeeshay shareecada islaamka qaybta afaraad ee silsiladda talooyin tarbiyeed ayaad qodobkan ku dhegaysan doontaan qodobbada aad sidoo kale barnaamijkeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xubinta khadka telefoonka iyo jawaabaha ay toddobaadkan inala soo wadaageen carruurta waxaanan barnaamijkeenna ka marnayn xubintii sheeka xariirta soomaalida iyo xalaqaadkii siirada rasuulka sala allahu calayhi wasallam walaalaha kale ah cabdiraxmaan beder iyo cabdalla mukhtaar ayaa barnaamijka igala qaybgelaya ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta وسواه لم نجد أو نرم من مذهب لا ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب
waa hagaag waalidiin iyo ubadba waxaan mar kale hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aynu guda galno barnaamijkeenna sidaba aad ku maqlayseen qodobada barnaamijkeenna si la mid ah xuquuqda ay diinta islaamka siisay labada waalid islamarkaana ay tahay in ay gutaan ubadka ayay waxa ay diinta islaamka xuquuq siisay carruurta kuwaasi oo ah in ay waalidiinta u gutaan ubadkooda qaybta afaraad ee silsiladda talooyin tarbiyeed ayaa qodobkan daaran waxaana soo jeedinaya walaalkeen cabdalla mukhtaar
أكرم بجيل أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء أكرم بجيل أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء صارته أيدي المخلصين لآلئا شاعت لنا بالخير والنعماء صارته أيدي المخلصين لآلئا شاعت لنا بالخير والنعماء شعت لنا بالخير والنعماء كيف تكون المسؤولية العظيمة مع الأبناء نعم نتحدث كثيرا عن حقوق الوالدين وهذا واجب نعم لكن قل من يتحدث عن حقوق الأبناء تجاه الوالدين لكن كما أن للوالدين حقوقا على الأبناء فإن للأبناء كذلك حقوقا على الوالدين مثل ماذا؟
اسمع لقول النبي صلى تفضل.
الله عليه صلى وسلم الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته نعم.
الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته
الله ومسؤول عن رأيه ومسؤول عن رعيته نعم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها نعم.
والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته لو دققت النظر في كثير من بيوت المسلمين الآن لوقفت على جرح يدمي القلوب الحية المؤمنة ألا وهو جرح استقالة تربوية جماعية
shareecada suuban ee islaamka ayaa waxa ay ku soocan tahay in ay qof waliba siisay xuquuqo isaga u gooni ah waxayna isku dheeli tirtay xuquuqda ay dhinacyadu siisay iyadoo aanan cidna moogaanin amaba xaqiisa weydaarinin waxa ayna sidoo kale xuquuqdaasi sharciga ah koobsatay dhammaan dhinacyada kala duwan ee nolosha xuquuqda ay dejisay shareecada islaamka dhanka kalena ay ku baaqday ilaalinteeda iyo gudashadeeda waxaa ka mid ah xuquuqda ka dhexayso waalidka iyo ilmihiisa waxa ay ubadku ka reebtay caasinimada iyadoona waalidiinta ugu baaqday barbaarinta wanaagsan ee ubadkooda maadaama xalqadii tan ka horreysay ee taxanaha talooyin tarbiyeed ee aan kaga sheekaynay xuquuqda ay labada waalid ku leeyihiin ilmahooda waxaan xalqadan ku soo hadal qaadi doonnaa waajibaadka ay diinta islaamka siisay ilmaha islamarkaana ay dusha ka saartay waalidiinta khaliifkii labaad ee muslimiinta cumar binu khadaab ayaa laga wariyey in uu nin u yimid isaga oo wiil uu dhalay ku eedeynayay caasinimo kadib cumar ayaa wiilkii u yeeray waxa uuna ku yidhi maxaad aabbaha ugu dhagnuglaan weysay wiilkii yaraa ayaa cumar weydiiyey miyaanan xaq ku lahayn waalidkayga sidaba uu isaga xaq igu leeyahay cumar ayaa wiilkii uga jawaabay haa waad ku leedahay cumar ayaana yidhi ilmuhu waxa uu waalidkiisa ku leeyahay xuquuqo badan sida in marka hore hooyo wanaagsan u dooro magac fiicanna u bixiyo iyo in uu baro kitaabka allah ee kariimka ah sidaasi darteed ilmaha ayaa waalidkooda hooyo iyo aabe ku leh xuquuq badan oo ay siisay shareecada islaamka waxaana xuquuqdaas ka mid ah tarbiyeenta wanaagsan iyo in ay labada waalid ilmahooda baraan dabeecadaha wanaagsan cilmiga kiisa waxtarka leh iyo diinta islaamka haddaba waxaan dulmar kooban ku samaynaynaa xuquuqda ay ubadka inta ay da-doodu yar tahay ay ku leeyihiin labadooda waalid iyo sida ay diinta islaamka ugu baaqday in ay waalidiinta dhankooda ay xuquuqdan ilaaliyaan ayna u gutaan sida ugu dhammaystiran si beri ay iyaguna uga dhexlaan carruur baariyaal ah oo u ixsaan sameeya magac u bixinta wanaagsan waxa ay diinta islaamka lawada waalid ku waajib yeeshay in ay u wanqalaan ilmahooda magac wanaagsan u bixiyaan kaasi oo astaan u noqda dhanka kalena loogu dhawaaqo xilliga loo yeerayo magaca ayaana ka mid noqda qayb ka mid ah shakhsiyadda qofka magaca ayaana lagu tiriyaa qayb ka mid ah qofka oo aan sinaba looga sooci karin waana astaanta qof waliba loogu yeeri doono maalinta qiyaamaha sidaasi awgeed labada waalid waxaa dushooda ah in ay ilmahooda u dooraan asmaa wanaagsan dhanka kalena waafaqsan diinta islaamka sidoo kale waxaa waajib ah in ilmaha lagala fogaado magacyada foosha xun iyo naanaysyada aanan macnaha wanaagsan lahayn magacyada xun haddii loo bixiyo ilmaha waxaa ka dhasha in ay hoos u dhacdo kalsoonidooda nafeed dhanka kalena ay ubadka si taban u saameeyaan magacyada foosha xun kuwaasi oo mahadho ku noqda inta ay nool yihiin tarbiyanta wanaagsan ee iimaaniga ah xuquuqda ay ubadka ku leeyihiin labadooda waalid waxaa iyadana ka mid ah tarbiyeenta iimaaniga ah iyo in ay labada waalid inta ay ubadkooda yar yihiin ay ku beeraan akhlaaq wanaagsan iyo aadaab raafico ah sidoo kale tarbiyada ay siiyaan labada waalid ilmahooda waa in ay ahaataa mid ilmaha ku xidhayso allah subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisii suubanaa sala allahu calayhi wasalam in loo duceeyo carruurta waajibaadka diiniga ah ee waalidiinta ka saaran ilmahooda waxaa sidoo kale ka mid ah in ay ilmahooda ula tacaamulaan qaab jilicsan oo ay dhimrin ka buuxdo iyo in ay allaah u weydiiyaan ubadkooda liibaan xaggiisa ah iyo waafajinta khayraadka sidoo kale labada waalid waa in ay ka fogaadaan marka ay la tacaamulayaan ubadkooda in ay caroodaan ama xanaaq saa'id ah ay u muujiyaan marka uu ubadka khalad ka dhaco waayo tasarufaadka aan wanaagsanayn ay waalidiinta kula dhaqmaan ubadkooda waxa ay saameyn taban ku reebtaa carruurta kuwaasi oo inta ay yar yihiin aan waxba hilmaamin waxbaridda iyo tacliiminta ubadka waalidiinta waxa ay diinta islaamka ku boorisay in ay ilmahooda haleeshiiyaan goobaha waxbarashada ee lagu barto kitaabka allah subxaanahu wa tacaala sunnada nebigeena iyo aqoonta teeda nacfiga leh sidoo kale labada waalid waa in ay ilmahooda ku dhiirigeliyaan waxbarashada iyo ku dhabar adeegeeda sidoo kale xuquuqda ay ilmaha inta ay yar yihiin ay waalidkooda ku leeyihiin waxaa ka mid ah quudintooda iyo in laga warhayo nafaqadooda waxa ayna ilmaha waalidkooda ku leeyihiin dacmi dhammaystiran oo ku aadan koritaankooda in cadaalad loo sameeyo ilmaha dhexdooda ربي بعد ربي خير من فوق الوجود ولأمي كل حبي ودعائي في السجود فهي عندي بعد ربي خير من فوق الوجود يا إلهي يا إلهي يا حميد يا مجيد اجمع الأسرة يا رحمن في دار الخلود يا إلهي يا إلهي يا حميد يا مجيد اجمع الأسرة يا رحمن في دار الخلود مثلما جمعتها في ذلك البيت السعيد waxaa habboon in waalidiinta marka ay gudanayaan xuquuqda ay ku leeyihiin carruurtooda ay u cadaalad sameeyaan ilmaha dhexdooda iyo in aysan kala saarin ilmahooda ama u kala eexan balse waxaa labada waalid waajib ku ah in ay u wada wanaag sameeyaan ilmahooda ayna si wadajir ah ugu beeraan maxabbada iyo kalgaceylka ay u qabaan ilmahooda
أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء أكرم بجيل أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء صاوته أيدي المخلصين لآلئا شاعت لنا بالخير والنعماء صاوته أيدي المخلصين لآلئا شاعت لنا بالخير والنعماء شعت لنا بالخير والنعماء نورنا فيه فخار للورى والعربي نورنا فيه فخار للورى والعربي قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد أظلتنا به راية النصر الأبي waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka tarbiyada ayaan isla sii dhaafaynaa markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta khadka teleefoonka iyo jawaabaha ay inala soo wadaageen qaar ka mid ah ubadka dhegaystayaasha ah ee ku xidhan barnaamijka tarbiyada waxaana aalaaba halkan ka soo jeediya walaalkeen cabdiraxmaan beder muxsin xasan aad baad u mahadsan tahay toddobaadkan waxaynala soo xidhiidhay carruur aad u fara badan oo ku sugan qaar ka mid ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga waxaana la yeelanay wareysiyadeedin ku soo maqan
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaa ku bilaabayo
sumaa cabdiraxmaan halkeed naga soo wacaysaa degmada saakow barnaamijka tarbiyada toddobaadkii tegey ma la socotay haa su-aalihii la isweydiiyey jaawood ma soo diyaarisay haa waayahay maasha allah aan ku horeyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada la akhriyo wisqaadka kadib waxaa sheegtaa ducada la akriyo markii wisqaadka la dhameeyo kadib
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa magaalo madaxda gobolka waqooyi galbeed
hargeyso waayahay madrasadii wax ka barataa
مدرسة أم القرى waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah حفظ القرآن بلوغ المرام خلافة البهية الدروس المهمة يوحي لمتأ
mustaqbalka dhow maxaa jecesha inaad noqoto waxaan kuu rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto inaad waalidiintaada baari u noqoto insha allah
إن شاء الله waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa waad soo diyaarisay qur-aan xadiid gabay nashiido iyo wixii la mid ah نشيدو ha inoo akhri umadeeno galagaansa duul xulufada mareekan murtadiintadan xulufada mareekan murtadiintadan fayumday garab ii gacalkaadhidan soka ii salaaday dadka uudi fayumday garab ii gacalkaadhidan soka ii salaaday dadka uudideen kaca ka hortaaga kurka ka goyaa sunnadii rasuulka wada muujiya kaca ka hortaaga kurka ka goyaa sunnadii rasuulka wada muujiya dargiga yidifac ka dhigteen gaaladan dargina nacisiye waan ku daadaneena dargiga yidifac ka dhigteen gaaladan dargina nacisiye waan ku daadaneena sidan ugalay kenya kitubiyo ayan galeena murtajiinka dhan sidan ugalnay kenya kiqulbiyo ayan ugaleena murtajiinka dhan ayan ugaleena murtajiinka dhan
waayahay ugu dambeyn yaad halkan ka salaamaysaa walaalaha muslimiinta dhammaan markasta joogaan iyo cadal furqaan gaar ahaan amiirkan abu cubeyda iyo mujaahidiinta iyo walaalaheena falastiin allah ka dulqaada cadowga aamiin annagana ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaaga ku bilaabayo
سوداء عبد الرحمن halkeed naga soo wacaysaa
دقمان ساكو barnaamijka tarbiyada toddobaadkii tegey ma la socotay ها su-aalihii la isweydiiyey jaawood ma soo diyaarisay ها waayahay maasha allah aan ku horeyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada la akhriyo wisqaadka kadib أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa magaalo madaxda gobolka waqooyi galbeed hargeysa
waayahay madrasadii wax ka barataa
مدرسة أم القرى
waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah قرآن حديث بلوغ المرام
mustaqbalka dhow maxaa jeceshaana noqoto معلمات waxaan kuu rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto inaad waalidiintaada baari u noqoto insha allah إن شاء الله
waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa waad soo diyaarisay qur-aan xadiid gabay nashiido iyo wixii la mid ah
قرآن حديث
qur-aanka ka hor mar kadibna xadiidka insha allah إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وعن نبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وعن نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاقه رواه مسلم
waayahay ugu dambeyn yaad halkan ka salaamaysaa
muslimiinta dhammaan meel kasta ay joogaan iyo mujaahidiinta iyo amiirkeena abu cubeyde xabibullah iyo idaacadda alfurqaan iyo hooyo iyo aabe
annagana ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaaga ku bilaabayo عبد الله الديح halkeed naga soo wacaysaa مقالي سبلان
barnaamijka tarbiyada toddobaadkii tegey ma la socotay ها su-aalihii la isweydiiyey jaawood ma soo diyaarisay ها waayahay maasha allah aan ku horeyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada la akhriyo wisqaadka kadib اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa magaalo madaxda gobolka waqooyi galbeed hargeysa waayahay madrasadii wax ka barataa إمام الشافعي waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah قرآن قصة حديث يا
يا أذكارك mustaqbalka dhow maxaa jeceshaana noqoto مجاهد
waxaan kuu rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto inaad waalidiintaada baari u noqoto insha allah
إن شاء الله
waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa waad soo diyaarisay qur-aan xadiid gabay nashiido iyo wixii la mid ah قرآن إنشيد qur-aanka ka hormar kadibna nashiidada insha allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما إلهين بأسا أسدا أمان مدن فالقادنا لا ندان الله وين كبدا gargaarkii alle woo iman yahuud isku waguwan cawaadkooda yaa quwan aakhirana way guwan jahannama ulul daran iblisku leeyihiin kulan muslimiinta waa xagiin mar walba guusha waa dhankiin jihaadka la iidinkii janna waaye ballantiin alla gartay nufuustiin difaaca diinta kulligiin aakhirana xuural cayn way curowday falastiin way jullowday israa'iil ciidanka hoos marin kulligood cagtaa marin inaga ayaa iskale qudus waxaan u haysanaa nusus udoor samayna din fulus haddaad rabtaana keena ruush qabaab ayaa furtay qudus kadibna sayfudul qudus adan nasro ayaa qudus dhiigayna ayaa u horo qudus gargaarna siiyayaa qudus
waayahay ugu dambeyn yaad halkan ka salaamaysaa amiirkeena abu cubayda iyo muslimiinta dhan assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaaga ku bilaabayo umasha qowka halkeed naga soo wacaysaa degmada saako barnaamijka tarbiyada toddobaadkii tegay ma la socotay
haa
su-aalihii lis weydiiyey jaawood ma soo diyaarisay
haa
waayahay maasha allah aan ku horeyna su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada la akhriyo wisqaadka kadib أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوبين واجعلني من المتمحسنين
su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa magaalo madaxda gobolka waqooyi galbeed
hargeyso
waayahay madrasadii wax ka barataa musqura
waxyaabaha lagu barto maxaa ka mid ah قرآن مسلم مسلم mustaqbalka dhow maxaa jeceshaana noqoto معلمة waxaan kuu rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto inaad waalidiintaada baari u noqoto insha allah
إن شاء الله
waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa waad soo diyaarisay qur-aan xadiid gabay nashiido iyo wixii la mid ah قرآن aynoo akhri
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
waayahay ugu dambeyn yaad halkan ka salaamaysaa
أمير كان أول دعد إسلام هاي أبو annagana waan ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaaga ku bilaabayo سمير أبو بكر halkeed naga soo wacaysaa مساكو
barnaamijka tarbiyada toddobaadkii tegay ma la socotay آه
su-aalihii lis weydiiyey jaawood ma soo diyaarisay
آه waayahay maasha allah aan ku horana su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada la akhriyo wisqaadka kadib
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ولا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين
su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa magaalo madaxda gobolka waqooyi galbeed يس- waayahay ugu dambeyn yaad halkan ka salaamaysaa أمير نبوي أمير نبويدة إذاعة إسلام الفرقان أوي يا أبو
annagana ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaaga ku bilaabayo nuuro halkeed naga soo wacaysaa degmada saako barnaamijka tarbiyada toddobaadkii tegey ma la socotay haa su-aalihii lis weydiiyey jaawood ma soo diyaarisay haa waayahay maasha allah aan ku horana su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada la akhriyo wisqaadka kadib
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa magaalo madaxda gobolka waqooyi galbeed Dhegeyso.
waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa waad soo diyaarisay qur-aan xadiid gabay nashiido iyo wixii la mid ah قرآن يشهد qur-aanka ka hormar kadibna nashiidada insha allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وأداء الواجبات وعن العقل وقلبي في علوم النافعات واجعلني توفيق واجعل التوفيق حظي ونصيبي في حياتي السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaaga ku bilaabayo maryamaa muuse halkeed naga soo wacaysaa wiibarow barnaamijka tarbiyada toddobaadkii tegey ma la socotay haa su-aalihii lis weydiiyey jaawood ma soo diyaarisay haa
waayahay maasha allah aan ku horana su-aasha koowaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa ducada la akhriyo wisqaadka kadib
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك su-aasha labaad waxay ku leedahay waxaa sheegtaa magaalo madaxda gobolka waqooyi galbeed
hargeysa
waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa waad soo diyaarisay qur-aan xadiid gabay nashiido iyo wixii la mid ah
قرآن ha inoo akhri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
waayahay ugu dambeyn yaad halkan ka salaamaysaa عدى على الفرقان لم أيكن وحيدة
annagana ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فيه فخر للورى والعرب نورنا فيه فخر للورى والعرب قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد أظلتنا به راية النصر الأبي waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dhexe ee barnaamijka tarbiyada ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta sheeka xariirta soomaalida oo faa'iidooyin caqliyeed iyo kuwo cilmi ahba u leh ubadka waxaana aalaaba noo soo jeediya hooyooyin muslimaad ah hobeya hobeey hobeya hobeya hobeey hobeya adoo laba go iyo shaadhle adoo galdhalay la jooga adoo galadi gumaaday gayigii adoo xoreeyey adoo qori garab ka haysta gaboobayo gaadhi mayo haddaad gaadhaadi gabowdo asay galadu timaado hoyow guntigaaga dhuuqso gunto galka ha ka cararin fulaygii galada ka carara cadaabkii alluu galaaye cadaabkii alluu galaaye hoyow guntigaaga dhuuqso gunto galka ha ka cararin gesigii galada gumaada dabeed gayigii xoreeya rayaankii jannu galaaye hoyow guntigaaga dhuuqso gunto galka ha ka cararin caruure sheeko sheeko waxaa jiri jiray laba ninoo saaxiibo ah magacooda waxaa la kala dhihi jiray mid lilaahiyaa la yidhaahdaa mid kalena laqdabo labada ninoo saaxiibo ah mid walba wuxuu leeyahay geel tiro badan uu leeyahay bis markaa mar walba geelku isla daaqsan jireen meel walba haddii yacnii biil oo in lasii la rabo iyo in la daaqsiyo isla daaqsanayeen way isla jiri jireen bis maanta mooyee meel ay biyi ka doonteen ceel ah oo xoogaa fog ah waxay dhaheen maaragtay sidee yacnii biyaha oo aan ku siisanaa markaasaa waxay dhaheen oo isdhaheen yacnii tal ahaan mid midba maruu gelayaa midba midka yacnii midba maruu gelaa wuu soo dhaaminayaa maaragtaaye kadibna sidaa biyihii maaragtaaye lagu siinayaa geelka waayaha mid kamida gale marka waxaa layidhi wuxuu dhahay laqdabo anaa gelaayo marka hore anaa bilaabayuu dhahay waayahaa la dhahe laqdabo wuu galay markuu galay oo dhowr wadaamood uu soo daray oo geelkii lagu waraabiyey maaragtaaye wuxuu dhahay soo bixi waa daalay waa lasoo baxshay bannaankaa loo soo saaray markii bannaanka loo soo saaray lilaahi adigana markaaga galaal leh waayaha uu dhahay wuu galay markuu galay oo laba wadaan markuu biyo uu soo daray tii saddexaad meeshii laga rabay in laga qabto uu ka qabto laqdabo waa uu ka tegay geelkii lilaahi iyo geelkiisii intuu isku darsaday uu kala tegay marka asoo dhahaay iga bixi iga bixi xaad iga tegay asigoo leh uu jidkii uu ku dhacay ma fahamtay wuu sii baxay bis meeshaa qorax ugu dhacday habeenay noqotee habeen markay noqotay meeshii waxaa yimide ceelkii waxaa soo arooray jinni marka intuusan dhaansan ka hor ayay yacnii sheekaysteen waxay dhaheen waxaa jiro xaafad oo maaragtaaye oo tuulo ah oo biila-aan jirto waxay dhaheen tuuladaasi dadka degan war uma haayaan meel heblaayo ceel ayaa ka qodmaayo oo ceelkiisa biyihiisa xitaa way dhow yihiin sidoo kale haddana waxay dhaheen meel geed heblaayo maarata geed oo yacni meeshaas ku yaalana waxaa ku jiro loor dahaba ayaa ku jiro sidaasay dhaheen ay ku tashteen inay soo baxsadaanay rabeen marka bis wuu dhageystay kadib biyihii dhaansadeen way baxeen markay baxeen subaxii waagi markuu beryey kuwa oo maaragtaaye biyi soo doontay oo ceelkii dhaansana wadaantii markay ku riteen lilaahi wuxuu qabsaday wadaantii waxayse dhaheen maxaa dhacay wadaantan maxaa ka culus markay saan u fiirsheen qofaaba ku jiraba ceelkii waa laga soo saaray markii laga soo baxshay maxaa kugu dhacaa la dhahay waa uu u sheegay wuxuu dhah qofha maaragtaaye waa iiga tegay halkan oo geel isla dhaansanayna geelkaygana wuu iga watay bis wuu soo baxay markuu soo baxay lilaahi wuxuu imaaday tuuladii la sheegaayey wuxuu dhahay biila-aan maa ka jirta tuuladan haa markaas wuxuu dhahay meel heblaaye haddii la qodo ceel ayaa kasoo baxayo oo biyihiis ay dhow yihiin uu dhahay bis markuu saa u sheegay waayahay dhaheen biyihii way qoteen wuu baxay asigii wuxuu aaday geedkii la sheegay dahabkii uu ku jiray oo loorka ahaayuu kala soo baxay ninkan waa loo imaaday dadkii tuuladii waxay dhaheen maasha allah maaragtaaye waa noo gargaartay oo waxaa noo sheegtay anagoo biila-aan ah waxaa noo sheegtay meel biyo ku jiro waa mahadsanta ahaan si loogu mahadceliyo waxay siiyeen yacnii xoole iyo waxaa la siiye guri asigiina hantiduu haysta dahabkii wuxuu ku samaystay dukaan iyo adduunyo wuxuu noqday asiga dhan maaragtaaye taajiruu noqday maasha allah ee maaragtaay u fadhiso bis markii dambe markii xoogaa la joogay laqdabihiioo geelkii kasoo dhammaaday wuxuu u yimiday lilaahi wuxuu dhahay lilaahiyo geelkaagin anaa kaa qunsadee taajirna waa tahay maxaa waaye see ku noqota sidaani markaasuu wuxuu dhaha wuu u sheegay wuxuu dhaha marka adi iga soo tegaysay yacni ceelkaas waxaa soo arooray jinni maaragtaaye waxayna ii sheegeen in maaragtaaye meelhablaayan uu ceelka qodmaayo oo maaragta haddana geedkaasna uu dahab ku jiro waa soo dhagaystu dhahay sidaasaan maaragta taajir ku noqday ma sidaasa ahaa anigana markayge ceelka igu rid waay ee iga soo tag waayahay waa la waday markay israaceen meeshii markay tageen ceelkiiyaa laqdabo la gelshay markii la gelshay lilah wuu soo baxay markuu soo baxay isla habeenkii waxaa soo arooray jinnigii wuxuu dhahay habeenkii waxaan ku tashanaynay ma xasuusatiin haa ceelkan wixii horta aa ku tashanayna ay dhaheen waa la sameeyey oo ceelkii anaga aa sheegayna horta waa la qoday dahabkiina waa lala soo baxay waxaan u malaynaynaa ceelkan inuu ku jiro insi inuu ku jiraa u malaynaynaa maxaan sameynaa waa ku duugaynaa hay dhaheen way qabteen ceelkii ninkii laqdabo ku jir aa lagu duugay sheekadayni maanta meeshay kusoo dhammaatay sheekadani dulucdeedii waxaa waay ma taqaanin caruure waxay micnaheedii tahay lilaahi iyo laqdabo inaysan meel isla gelin qofka daacadda ah mar walba oo lilaahi ah ilaah wuula jiraa oosan dadka dulminaynin midka laqdaboola ahana mar walbo xidhiirka ilaahay maaragtaay ma wanaagsanaana mar walba meel xun ayuu u dambeynayaa
samoowa samow samoowa samow sarariyalagowa sakaariyo maydhaqowa sadkii rabbi keenayowa sabuuxiyo soonfurowa sagaalaadka arafowa halkaad xalanow xoqaysay halkaad xaliladiska diiday halkaad xara dhaaminaysay lagu mari gacan malaa'ig hogaaga lagaama qaato halkaaga lagaama seexdo habarifiidkuma habaarto hobeeya hobeey hobeeya hobeeya hobeey hobeeya
للورى والعرب قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد أظلتنا به راية النصر
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku sii siqaynaa markanna waxaa idinku soo maqan xalqada soddon iyo afaraad ee taxanaha siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalem waxaana soo jeedinaya cabdiraxmaan beder
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel kastoo aad joogtaan carruuray kusoo dhawaada xubintii siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam duulaankii khaybar nabigu sala allahu calayhi wasalam markii uu kasoo laabtay xudeybiya wuxuu ku nagaaday magaalada madiino labaatan maalin ama wax u dhow kadib waxa uu u baxay khaybar magaaladana waxa uu madax uga sii dhigay oo uu uga tagay saxaabiga lagu magacaabo sibaaca wakhtigaasina waxaa yimid magaalada oo soo islaamay saxaabiga weyn abu hurayra wuxuu soo haleelay sibaac oo salaada subax tujinaya akhrinayana qowlka allah weylun lilmutafifiin wuxuu yidhi asagoo salaada ku jiro abi fulaan waadi naareed ayaa u sugnaatay wuxuu leeyahay laba cabir markuu soo beeganayo waa uu dhammaystiraa markuu dadku u beegayana wuu nusqaamiyaa salaamata binu akwac ayaa yidhi waxaan u baxnay khaybar markaa baa nin ku yidhi caamir binu akwac namaqashiin maysid miya waxaad akhrin jirtay markaa buu degay caamir wuxuuna bilaabay in uu ku geeraaro ilaahow haddaa adi ahaan lahayn ma hanuuneen mana sadaqadeysaneen mana dukadeen ee allow xasiloonin nagu soo deji gumadaheennana sug haddaan la kulanno cadowgeena annagu haddii naloo qeeliyo waan imaanaa qaylo ayay noogu dhawaaqeen hadday shirki noola doonaanna waan diidnay nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa yidhi waa kuma midka wax hogaaminaa waxay dhaheen waa caamir binu akwac wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam allah ha u naxariisto nin saxaabada ka mid ah ayaa yidhi way waajibtay nebi allow wayna fiicnaatay haddii aad nooga aali lahayd taasina wuxuu ka waday waxay ka fahmeen ducada nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu caamir sahiidi doono khaybar ayaan degnay waana hareereynay ilaa ay naga qabatay gaajo daran markii ciidamadu si safteen ayaa waxaa soo baxay nin yahuudi ah oo lagu magacaabo marxab asagoo oo jiljilaya seeftiisa odhanayana khaybar waxay og tahay in aan nahay marxab oo aan ahay nin hubkiisa si dhammaystiran usoo qaatay geesi tajrubo leh ahay hadduu dagaalka yimaado asagoo ololaya waxaa usoo baxay caamir asaga oo odhanaya khaybar waxay og tahay in aan nahay caamir oo aan ahay nin hubkiisa si dhammaystiran usoo qaatay ahna geesi khatarta jiira waxay isku dhufteen laba dhufasho kadibna seeftii marxab ayaa ku dhacday gaashaankii caamir kadibna caamir wuxuu bilaabay inuu hoos ka garaaco marxab hase ahaatee seefta caamir oo gaabneed awgeed waxay kusoo laabatay caamir wuxuuna iskaga dhuftay jilbaha taas oo keentay inuu shahiido salaamata binu akwac ayaa yidhi waxaan ku yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam waxay sheegayaan in caamir camalkiisu buray markaas ayuu nebigu yidhi been ayuu sheegay qofkii sidaas yidhi caamir waxuu leeyahay laba ajir waxauna kulmiyey nebigu labadii safar asagu waa jihaaday nin carbeed oo ase oo kale ahna waa bayar yahay nebigu markii uu u dhabaaday khaybar wuxuu ku yidhi saxaabada istaaga kadibna wuu istaagay ciidanka markaa buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam allaha toddobada samo iyo waxa ay hareynayaanow allaha toddobada dhul iyo waxa ay sidaanow allaha shayaadiinta iyo waxa ay luminayaanow allaha dabeelaha iyo waxa ay firdhinayaanow waxaan anigu ku weydiisanayaa kayrka tuuladan iyo kayrka dadkeeda iyo kayrka wixii gudaheeda ku jiro waxaana kaa magangalayaa sharta tuuladan iyo sharta dadkeeda iyo sharta waxa gudaheeda ku jiro ku gala magaca allah nebiga ayaa hareereeyey khaybar wax ku dhow labaatan habeen waxayna ahayd dhul deegaanka aan ku wanaagsanayn oo aad u kulul taasi oo keentay in muslimiintu dhib badan kala kulmaan markaas ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam ka dhex istaagay kadibna wuu wacdiyey wuxuuna ku booriyey in ay jihaadka ku sabraan saxaabadu waxaa ku dhex jiray adoon madow wuxuuna ku yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam rasuulkii allow waxaan ahay nin midibkiisu madow yahay wejigiisuna qurxooneen caraftiisuna qurmuun tahay maalna aan lahayn haddaan la dagaalo kuwaas jannada ma galayaa nebigu waxa uu yidhi haa markaa buu cadowga ku dhaqaaqay wuu dagaalamay waana la dilay nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa yidhi markii uu arkay allah wuu wanaajiyey wejigaada caraftaadana waa uu odgooneeyey maalkaagana waa uu badiyey kadib waxauu yidhi waxaan arkay labadiisa xaas ee xuurulcaynta ah oo isku qabsanayaan jubadiisa oo gelaya inta u dhexaysa jubadiisa iyo jirkiisa kadib nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu furtay dhufeyska qaar ka mid ah kadibna wuxuu u wareegtay dhanka dhufeyska katiib ah iyo wadiixa iyo saliim taas macnaheedu waxa weeye khaybar ayaa u qaybsaneyd laba dhinac ashqu wannadaah waana qaybtii markii hore uu furtay iyo dhinac katiib wadiic iyo salaalim nebigu sala allahu calayhi wasalam wuu hareereeyey ilaa ay ka yaqiinsadeen in ay halaagsamayaan markaas ayay ka dalbadeen nebiga sala allahu calayhi wasalam heshiis waxaa u yimid nebiga sala allahu calayhi wasalam oo dhufayska ka soo baxay salaam bin xuqaaq wuxuuna kula heshiiyey nebiga in naftooda iyo carruurtooda loo badbaadiyo taas beddelkeeduna khaybar iskaga baxayaan wax kasta oo xoolo iyo dahab iyo fido iyo jijimo leh ku wareejinayaan muslimiinta aysan la baxaynin waxaan ka ahayn maro qof ku libisan yahay markii uu doonay nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu magaalada ka qaxiyo ayay ku dhaheen anagu ayaa idinka naqaano dhulkan ee noo oggolaaday in aan joogno beerahana ka shaqayno markaa buu nebigu sala allahu calayhi wasalam u oggolaaday in ay joogaan wuxuuna kula heshiiyey in wixii ka soo baxo oo miro iyo badar ah haaf qaataan haafna muslimiinta siiyaan kadibna wuxuu nebigu sala allahu calayhi wasalam u qaybiyey soddon iyo lix qayb qayb kastana waxa uu u qaybiyey boqol qayb taas macnaheedu waxa weeye in ay noqotay saddex kun iyo lix boqol oo qaybood haaf ka mid ah qaybahaas waxaa loo qoondeeyey nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo wixii kusoo kordha oo arrimaha muslimiinta ah haafka kalena waxa u qaybiyey muslimiinta intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa xalqadii soddon iyo shanaad ee siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam tan iyo intaan ku kulmayna xalqada soo socto waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
سيدة خديجة زوجته الأمينة ولد في مكة ومات في المدينة والسيدة خديجة زوجته الأمينة ولد في مكة ومات في المدينة محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه
فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب قد أظلتنا به راية النصر الأبي قد أظلتنا به راية النصر
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta oo idinkaga imaanaya warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaan isla soo gaarnay markanna ila soo dhoweeya cabdiraxmaan beder iyo su'aalaha toddobaadka soo socda muxsin xasan mar kale waxaan ku leeyahay aad baad u mahadsan tahay marka hore waxaan u mahad celinaynaa carruurtii ka soo jawaabtay su'aalihii aynu weydiinayay toddobaadkii hore haddii u allah idmana waxaan toddobaadkan u soo gudbin doonnaa carruurta su'aalo kaleo iskugu jira adkaar iyo sidoo kale juqraafi haddii aynu ku horumarno su-aasha koowaad iyo adkaarta ah waxay u dhacaysaa sida tan waxaa sheegtaan ducada la akhriyo markii la aadayo masaajidka aan ku celiyo mar kale waxaa sheegtaan ducada la akhriyo markii masaajidka la aadayo su-aasha labaad ee amida juqraafiga waxay u dhacaysaa sida tan waxayna leedahay waxaa sheegtaan magaalo madaxda gobolka awdal aan ku celiyo mar kale waxaa sheegtaan magaalo madaxda gobolka awdal waxaan idin rajaynaynaa inaad ka soo joobtaan su'aalaha toddobaadka soo socdo idinkuna la soo xidhiidhaya maalinta khamiista galabkeeda saacaddu markay tahay toban sac iyo bar ama afarta iyo bar galabnimo waxaadna naga soo wici kartaan telefoon nambarkiisu yahay eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix aan ku celiyo mar kale eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix قد مضت أيامه بالفدا والغالب هو في الدنيا لنا خير
guud ahaan toddobaadkan dhegaystayaal intaasi ayaynu ku soo afmeeraynaa barnaamijka tarbiyada carruurta intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmayno waalidiin iyo ubadba waxaan idinkaga tegaynaa fii ammaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
في ليالي الكرب فضياه مشرق في دروب الموكب فضياه مشرق في دروب الموكب